duqa magaalada beledweyne cabdulaahi salaad ayaa sheegay inaysan jirin cabsi laga qabo fatahaad oo geysto webiga shabeelle maadaama kororka biyaha uu wado webiga aysan waxba iska bedelin islamarkaana deegaanada uu ka yimaado laga soo sheegayo xoogo naqa cabdulaahi salaad duqa magaalada beledweyne oo kormeeray meelaha uu ka jilicsan yahay webiga ayaa ka waramaya nuxurka kormeerkiisa iyo waxyaabaha ay ku soo arkeen
saaka waxaa ka soo amabaxay beledweyne anigoo raba inaan soo indheeyo biyobaxada guurtigaa oo magaaladan in dad badan inta badan ka qaxisay alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan tagnay qooqane iyo halka ku soo dhammaana jaaya hilikliyo jidka qooqane ka soo leexda waan soo noqonnay hadda waxaan joognaa buurka hilikliya meesha u dambaysa oo webigii saa aragtaan dhismaha hal xabbaa qarsoontay laba xabbaa bannaan webiguna qararkiisa qaaro badana ka bannaan inaan warbixin buuxdu ka keeno oon soo aadnidheeyo meesha oo biyuhu meesha ku joogaan iyo waxa aan soo aragna u soo baxnay dadkii hore magaalada hore uga xijiray qaybo ka mid aha nala socda oo arrimaha bulshada ka shaqaynayay annaganoo hadda aqligeenna iyo aragtideena waxaan kutusaysaa insha allahu tacaala in biyuhu xoogaa ay saqiran yihiin meelo magaalada dhexdooda biyo ka baxaa lee sheegay gadaalna waa ka yaryihiin biyuhu kolley biyuhu waa kuwaasaa socdaalka aan weli ku guda jirnaa horna inaan soo xaqiijinno in magaalada laga qaxi kara iyo in laga qaxaynin ilaahayna waxaan ka rajayna insha allah tacala inaan laga qaxin kolley dadkii hore oo magaalada ka qaxi jiro oo aagga imaajir waxay dhihi jireen carrada markii biyuhu buuxiyaan oo buurarkaas biyuhu ka kormaraan hadda aad ugu dhoweyn ayaa magaalada laga qaxay biyuhu ay magaalada dadka ka qaxi jiraan marka waa waxaa noo muuqato insha allahu tacala ifilaalo wanaagsan oo meelo yaryar inay biyuhu biy ka goostaan oo magaala dhexdeeda ah waa laga yaabaa dar ilaahay ha u goostaano ama dad ha gooyo laakiin biyo weyn oo laga qaxo oo dadka magaalada beledweyne ku nool ay ka qaxaan sooma arkin dhinacaas waxaa ka muuqda keligii qaybtiisii kale oo buurka ahayd isaguna waa biyo aad u hooseeya ku jira oo xaqiiqatan aad u hooseeya buurkaas la dhiga biyuhu markay ka boodaan ayaynan magaaladu biyuhu laga qaxiyay saa maqle buundadiina waa soo aragnayoo way xiran tahay keligii dhagax jibisoo ka leexanayey keligaan kale ka leexanayay dhammaantiis qalal waaye wax biyaa kuma jiraan ama gudaha ka yimaadino ama intaa ka galaano ama xareeddii roob ka noqoto qalal waa webigii oo keligii dhagax jibis waad arki doontiin mar dhow asigana waa la duubi doona hadii ilaha yidhahdo buurkii oo hilkili waa kaasaa saddexu qayb laba qayb waa ka bannaan tahay buundadaasna waa xidhan tahay oo keliga dhagax jibisna qalal waaye hadda waa kaasaa warbixintaasaan ka wadnaa magaalada ka soo diyaaran maanta biyihii dadkii marka hore ugu qaxi jiray beledka oo deganaa jiray qayb ka mid waa nala socdaa sida hore uu sheegnay cabsidaas ka badnaato dadka horey u wadnahaadeen laakiin biyo badanoo laaqaxa sooma arag
si kastaba hadalka duqa magaalada beledweyne ayaa imaanaya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ee jirtay cabsi laga qabo fatahaad uu sameeyo webiga shabeelle